xitaa waxay soo baxday afar labaatankii bishan madaxweynuhu uu xilki kaga qaaday agaasimihii hore ee d s f uuna magacaabay agaasimo cusub marka arrintaasa iyadana noo wehelisa inaanu xilka u kala wareejino labada agaasimo haddii arrintaasi ay suurtagal noqon weydo maxaa idiin qorshaysan wasiir
d s f waa ciidan ka tirsan ciidamada puntland marka labaadna ciidanka oo dhan arrintaa kuma eedaysan arrintaa waxaa ku eedaysan agaasimihii hore d s f maxamuud cusmaan cabdullaahi arrintaa marka waa waa arrin khalad ah in uu xilka wareejin ama u daahiyo waxaanuna u joognaa in uu xilka wareejiyo waana rajaynaynaa ilahay idankii inuu dhawaan xilka wareejiyo magaalada boosaaso dadku waxay dareemayaan culays ciidan goobaha qaybtood waxaa muuqata in ciidamada b s f iyo kuwa daraawiishta ama ciidamada kala gedisan ee puntland ee kale inay isku hor fadhiyaan arrintaasi ma tallaabo aad ku doonaysaanba inaad xilwareejinta aad ku samaysaan xoog
maya arrintaas saa wax u sheegta xuma jiraan ciidamada b s f-ka fariisimihii iyo jiidii hore ay joogeen waxaa ka soo xareeyey oo yiri soo gala gudaha magaalada boosaaso agaasimihii hore ama taliyihii hore ciidanka b s f ciidankuna b s f ahaana hadda waxay dhammaantood ku sugan yihiin xarunta b s f ee magaalada boosaaso amar baanu siinay aanu ciidanka kula hadlayn oo nolena xarunta kama soo bixi kartaan inta wareejintu ay dhacayso agaasimaha haddeer xilkiisu dhammaaday oo xilka laga qaaday intii uu shaqaynayo xilka hayay wixii uu qabtay waa uu qabtay laakiin waxaa soo baxday daldaloolo u baahan sixitaan isaguna uusan sixi karin taasaa kaliftay in la keeno agaasimo cusub oo loo arkay inuu daldaloolada buuxin karo waxaa kamid ah carasho fara badan oo ciidanka nooga imanaysay haddaan garanayna wax saxa oo jira ah oo ay kamid tahay cadaalad darro oo ciidanka dhexdiisa ay tirsanayeen ciidanku dalacsin la-aan ay tirsanayeen ciidanku hadday mudan yihiin oo ay markaa la dalacsiya mudaayeenna baynana ciidamadii kale ay dalacsiinta sida ay tahay ay u helayeen ama ay u mudan yihiin waxaa kamid ahaa in qaybtood la handabi jiray qaybtooda la xero qaybtood shaqada laga saaro iyaga oo aan markaa mudan yihin shaqada laga saaro ama sababay shaqada kaga baxaan ama maxkamad ciidan iyo midna aan marin arrimahaas oo dhan marka wax la eegan karay ma ahay maxaad arrimahaas u arki weydeen hadda ka hor iyadoo hadda doorasho loo diyaar garoobayo oo wakti isqabqabsi uusan ku fiicneen maxaad maxaa loogu aadiyey maxaa horey tallaabo looga qaadi waayo haddii arrimahaasi jiraan fikreeto walba xilli ku habboon bay imaanaysaa wax xilligeeda kasoo hor dhacaan oo kadib dhacaana ma jiraan xilliga ay hadeertay waa xilliga ugu habboonaa marka la hubiyo la dhamaystiro marka koowaad waxaa la eegayaa qofka kan laga qaadayo baabta looga qaadayo ma dhamaystiran tahay ma mudan yahay in xilka laga marka waxaaso dhan dhamaynaba haddana waxaa la raadinaya qofkii ku habboonaa oo buuxin lahaa rosishinka intaa marka la isla helo baa dikreetada soo baxdaa marka dikreetada madaxweynuhu wadadii saxnayd buu mariyey sidii ugu habboonayd buu sameeyey qofkii ku habboonaana waa uu keenay wareejinta iyo xilka qaadista iyo dowladnimada tiir kamida weeye oo annagu waxaanu ku nimi dikreeto berintana dikreetana looga qaadaya aada umaad hadda maalintii labaad ayaa ciidamadu is-hor fadhiyaanoo b s f na difaac bay xiratay ciidanka dowladuna difaac bay xiratay weliba xaruntii madaxtooyada meel si aada ugu dhow arrimaha noocaasa maxaad ku xalinaysaan maxaa idiin qorshaysan wax is-hor fadhiya ama is-hor fadhi la dhaho ma jiraan ciidankii b s f waxay ku jiraan xaruntii b s f gudaheeday ku jiraan ciidamo dawladu leedahay oo ciidamo kale ah oo hor fadhiya oo difaac isugu jiraan fay isugu jiraan ma jirto ciidamadu waxay kala fadhiyaan aagagoodii iyo meelihii ay awalba deganaayeen oo ay fadhiyeen bay kala fadhiyaan marka wax ciidan dawladda ah oo hadeer rufay isugu jiraa ma jiraan ugu dambayntii wasiir muxuu yahay xalku meeshay doonto ha soo martee end waxay ku dhammaanaysaa samaynta sharciga iyo kala dambaynta iyo nidaamkay ku dhammaanaysaa taliyii hore oo ciidanka b s fna waxaan leeyahay waxa weeye maxamuud waa wanaagsan tahay waa soo shaqaysay wax fiican baa qabatay laakiin xilku waa meerto wareeji oo welida dadeji wareejinta xilka si shaqooyinkii inaa loo dhammaystiro ciidankuna ay ugu noqdaan ulmahoodii aada baa wanaagsantii
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o e da faadime yaasiin jaamac ayay taasi ahayd oo wareysanaysa wasiirka amniga ee maamulka puntland cabdisamed maxamed gaalan oo jooga puntland